esra cutubka shanaad haddaba nimiyadii ahaa nebi xagay iyo sakariyah ina ido ayaa wax u sii sheegay yahuuddii deggeneed yahuudaah iyo yeruusalaam oo magaca ilaah reer binu israa'iil ayay wax ugu sii sheegeen markaasaa waxaa kacay sarubaabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo yeshuuca oo ahaa ina yoosadaaq oo waxay bilaabeen inay dhisaan gurigii ilaah oo ku yaal yeruusalaam oo waxaa iyaga la jiray oo caawinayay nebiyadii ilaah oo isla markaasba waxaa u yimid tatiney oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadeed oo waxay ku yidhaahdeen war yaa amar idin siiyey inaad gurigan dhistaan iyo inaad derbigan dhammaysaan markaasaannu sidaan kula hadalnay oo ku nidhi nimanka dhismahan dhisaya magacyadooda maxaa la yidhaahdaa laakiinse doqowdii yahuudda waxaa isha ku hayay ilaahooda oo iyana shuqulkii ma ay joojin ilaa xaalku soo gaaro dariyuus oo warqad jawaab ah ee taas ku saabsan loo soo celiyo tan waa naqilkii warqaddii tatiney oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shetar bosnai iyo saaxiibbadiis oo ahaa reer afarsakaaye oo webiga shishadiisa joogay ay u soo direen boqorkii dariyuus warqad bay u direen oo waxaa ku qornaa wax sidaan ah boqor dariyuusow nabadi korkaaga ha ahaato boqorow bal ogow inaan u tagnay gobolka yahuudaah oo soo aragnay gurigii ilaaha weyn oo dhagaxyo waaweyn lagu dhisay oo derbiyadiisana alwaax la dhex geliyey oo shuqulkaasuna dadaal buu ku socdaa oo gacmahoodu ku liibaanaa oo waxaannu doqowdaas weyddiinnay oo ku nidhi yaa idin siiyey amar aad gurigan ku dhistaan oo aad derbigan ku dhammaysaan oo haddana waxaannu kaloo weyddiinnay magacyadoodii si aan kuu ogeysiinno iyo si aan kuugu soo qorno nimanka madaxdooda ah magacyadooda oo iyana sidaanay jawaab noogu soo celiyeen oo yidhaahdeen waxaannu naha addoommadii ilaaha samada iyo dhulka oo waxaannu dhisaynaa gurigan oo sannado badan oo hore la dhisay oo boqor weyn oo reer binu israa'iil ahu uu dhisay oo dhammeeyey laakiinse awowayaashayadii waxay ka xanaajiyeen ilaaha samada oo taas daraaddeed ayuu ugu riday gacantii nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabilon kii reer kaldayiin oo gurigan dumiyey oo dadkiina baabilon u kaxaystay laakiinse kuros oo ahaa boqorkii baabilon sannaddiisii koowaad ayaa boqor kuros bixiyey amar lagu dhiso gurigan ilaah oo weliba weelashii dahabka iyo lacagta ahaa ee gurigii ilaah oo uu nebukadnesar ka qaaday macbudkii yeruusalaam ku yiil oo uu geeyey macbudkii baabilon kuwaas boqor kuros wuu ka soo bixiyey macbudkii baabilon oo waxaa loo soo dhiibay mid magaciisa la odhan jiray sheeshashbasar oo uu isagu taliyo ka dhigay oo wuxuu isagii ku yidhi tag oo weelashan qaad oo waxaad gelisaa macbudka yeruusalaam ku yaal oo gurigii ilaahna ha laga dhiso meeshiisii markaasaa sheeshbasarkii yimid oo wuxuu dhigay aas-aaskii guriga ilaah oo yeruusalaam ku yaal oo tan iyo waagaas waa la dhisayey laakiinse weli lama dhammaystirin haddaba sidaas daraaddeed haddii ay kula wanaagsan tahay boqorow bal ha la baaro gurigaaga khasnadda ah oo baabilon ku yaal bal inay saas tahay in boqor kuros amar ku bixiyey in la dhiso gurigan ilaah oo yeruusalaam ku yaal oo noo soo dir wixii aad xaalkan ka damacsan tahay